xildhibaano ku tirsan golo deegaanka maamulka tooxin oo ku tirsan gobolka raas caseer iyo shir jaraa-id goobadeen weybayo unkudawehna shabagyo deedsanaya oyoo la haayeen maraakiib shisheeyahaanase oo ka hiridi heebo ku tirsan gobolkaas mas-uuliyiinta puntland ku tirsan iyo sheegay in ganacsatada soomaaliyeed ee badda ku kaluumaysadawyo u hogaansameen abaamiirta dowladda oo haayay in lanka ganacsada korna aargoosatada balse yo jiraan maraakiib shisheeye oo guradahay waana badana kugsi sharci dareen ku kaluumaysadahay xildhibaan cumar qariib oo ku tirsan golo deegaanka tooxiin ee gobolka raas caseer iyo weybowse baaq andiray madaxda dowladda iyo weliba qof kasta oo qusaytay in arrintunwalku qubata weynuus sheegay iniyo haayeen cadeymo buuta oo ka saabsan xaaluf ka adag oo lakahaaya badda argoostada loogu talagalay ugxaanteeda ay qaadayaan waa shan nooc bahlaha hadda meesha joogaa shantaa nooc mid waliba waxbuu qaabishan yahay waxay qaabishan yahay kalluunka ugu waaweyn oo la yidhaahdo shooxeedka wuxuu qaabishan yahay kalluunka la yidhaahdo kalluunka nigriga oo cambarka uu ku jiro waxay qaadayaan xarshadii waxay qaadayaan kalluunkii yaryarka ahaa ee badda ku dhalayay waxay qaadayaan uxaantii kalluunka ay nooc bay u samaysan tihiin bahalina diriifyaduna waa kuwa indhihiina inin markhaantiya haddii la oran jiray goorta aanu cabashada aanu jeedino oonu nidhaahno waxaa saaxiibti ka jira la oran jiray waa niman dan leeya oo doonaya bulshada iyo dadka inay kiciyaan maanta waxa markhaanti ka ah siday xaaladdu ay tahay iyo xeebta waxa yaalla marka waxaan u sheegaynaa waxaan gaarsiinaynaa baaqdheer aan ku hadlayno annaga oo mas-uuliyiintii degaankaana oo xildhibaano gala degaan ah aniga magacayga cumar qariib waxaa golaha xildhibaan golo degaan ah mas-uuliyadda ay degaankii naga saaran tahay inaan uga warbixino mas-uuliyiinta ee madaxweyne ugu horeeyo madaxweynaha doctor siciid cabdulaahi dani mudane madaxweyne maanta cabashadayadu waxay taagan tahay waa miiskaagay fadhidaa xafiiskaagay taallaa wax badan baa warbixin samaynay warbixinta aanu gudbinaynana waxaana lahaa meeshaas maaha meesha aad soo sawiraysaan iyo waxaad ku hadlaysaan maantay waxaanu joognaa indhahaaga ku markhaantiya inaan xeebta jiriifka ku hayno iyadoo dhowr nooca inaan mamnuuc ay tahay waxyaalaha ay ku isticmaalayaanna indhihiina ku arkaysaa madaxweynaha isagoo ka hadlaya markaanu dhegaysanay maraakiibta sida sharci darrada iyo kuwa sharciga la siiyaba waxay xeebaha ka gurayaan khabaar lagama hayo nooceedana weli nalooma caddayn madaxweyne annagaa kuu caddaynay waa nooca khatarta ah ee badda biyaha kaliya la reebayo wey waa khatar maraakiibta shatiga la siiyo intaan shatiga la siin baa ka daran dowladdu baaq ay soo saartay oo badda ay tiri argoostada waktigeeda ay dhalaysa wey hala joobiyo waanu qaadanay dadka shaqaysatada way qaateen puntland iyo horey way bayahansaartay degniinaka eedan inii markaasay lanka ganacsada korna aargosatada kaasayti olanjeedi ganacsatada soomaaliyeed iyo maraakiibta ajaaniibta ee ku kaluumaysadow xeebo maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland